intaas ka dhaafnay gadaradaas ii dhahdee dageystayaashaan horosanka kashaagib maylahadeeraya xilligii uun hawadaasii marii jirnay barnaamijka kulanka warsan oo uu ka diyaaranee cabdiqaadir waracade
ciidan maasanta cali koronto bismillahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhugunsidayaal oonama faylan meel walba isin rogtaan si walboni dheegaytan ha ka dhabaada barnaamijka kulunka warsan hamin walba saacadan oo kale isinku dhugun sidaasan idaacadda reedi warsan madila kuraawa miinamaada jimaadiyata sabtiga galaasa agaarta sharaftale ha ka dhabaada mado kale kulunka warsan mar kale dhugunsidayaal uunama faylan waa uunama isniin ewa taariikhdaiyo ka beegantaa labaatan iyo lamada bilo shanaad ee may sannadda labada kun toma iyo toddobada qodobada barnaamijka kulunka isinka dheegi doontaan unina isin gudbi doonaa haddii ilaahay wadala uu suraalaka nagada akhyaare weliba a ku mid ahaa baabuur usuwadii jaadwana kubahay degmada bardaale ee gobolka baay miina geega kula qaraxda intan dhexaysa degmada bardaale iyo awdiile haddaba khasaaraha kudhaladii baabuurkaasay miinada lakati iyo dagaal dhex maray ciidamada xarakada al-shabaab iyo ciidanka dowladda koonfur galbeed soomaaliya faahfaahin yasiin ku hayna waraysan arrintaasay kulwaalanay guddoomiye ku-xigeenka dhiniga amniga ee degmada bardaale ee gobolka baay cali cadow ousan warami warbaahinta warsan iyo barnaamijkaasi ku gudbii doona saasaatow dhugunsidayaal barnaamijka welibaa ku dheegi doontana waana isinku gudbii doonee madawiinaga maamulka koonfur galbeed mudane shariif xasan sheekh ciidan uusa geega reedaanka nagda gudo magaalada tambaydhabe xarunta gobolka baay safar uusa kugu mognayay maalmoogun dalka banaansha gaar ahaan dalka ingiriiska barnaamijka kulankiiya ka dheegi doontaan safarka madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya saasaata uu dhugunsidayaal barnaamijka waliba ka dheegi doontana waana asiin gudbii doonee dagaal geega kudhihi deegaana hoos kooyo degmada marke ee gobolka shabeellada hoose aan dhex iyo dadka deegaanka iyo ciidamo ka tirsan al-shabaab iyo ciidamada dowladda soomaaliya haddaba asbaabo qaabka landagaal asbaabaho dagaalkaasi ku dhaladay iyo guud ahaan xaaladda barnaamijkiiya ka dheegi doontaan waraysuna arrintaasi kulwaalanay guddoomiyihii hore ee degmada marke ee gobolka shabeellada hoose maxamed cusmaan yariisow ousa faafay so-oona guud ahaan ciidan iritan kelidii maamulka koonfur galbeed soomaaliya saasaato u dhugunsidayaal barnaamijka weliba ka dheegi doontana waana siinka gudbii doonee ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali kheyre oo ka dhiirigeliyay ciidamada dowladda soomaaliya ayuu howlgalka sameeyeen gobolka banaadir ee magaalada muqdisho waana yah ku qobdeen hub shalgidiiseen haddaba qaabka howlgalkaas magaalada muqdisho uusan ku dhihi ra-iisul wasaaraha uusan ku qayb galay waxyaabo qarxowlah ka bandhigay gobolka banaadir ee magaalada muqdisho barnaamijka yaasiinku gudbii doona saasaato uu dhugunsidayaal barnaamijka weliba ka dheegi doontana waana siin gudbii doone caleymasaarka madawiinaha maamul goboleedka galmudug oo labaatiyo afarta bilaan laka balansanaa inuusan ka dhihi magaalada cadaada ee gobolka gobolkaasi galgaduud kaa oo hadda reedandhiyo ku koy sababta diblandhigii caleymasaarka madawiinaha maamulka galmudug barnaamijka kulankii arrintaasi ku dhegi doontan saasaato oo dhugunsidayaal barnaamijka weliba ka dheegi doontana waana siin gudbii doone madawiinaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo uusan casuumaad ku helay dalka qatar xukumida dalalka inta badan danayo arrimaha soomaaliya barnaamijka iyo ka dheegi doontaan cale guud ahaan safarka uusa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya kaseedo doono dalkaasi qatar iyo barnaamijkaasiin gudbii doona kulanlan ku hadalay amniga maamulka jubbaland oo sugeegi ku dhihi magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose ka ayuu ku qayb galay mas-uuliyiinka darsana maamulka jubbaland iyo sidoo kale saraakiilka darsana qaramada midoobay iyo amison haddaba maylu ku eray amniga maamulka jubbaland barnaamijka ayaa ku dhegin sida aad ku dheegi doontaan madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug maxamuud sayid aadan waa madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubbaland maxamuud sayid aadan oo arrintaasi ku hadali doona dhegaystayaala qodobada kale barnaamijkuna siin gudbi doona haddii ilaahay wado lagu suraale ka nagado akhyaaray weliba ku mid nagado doone qaar ku mid ah mas-uuliyiinta maamulka puntland iyo eedeen jeediyana dowladda soomaaliya oo keedan owlaadii dhallinyarada hayti ama dhallinyaradii iyo horey aan ka fasaxeen deegaanada maamulka puntland iyo keedan dowladda soomaaliya intii oo galantay oo ku biiyeen barnaamijkayaasin gudbi doona haddii ilaahay waddo lagu saraale ka nagada qodobadaas iyo hadba walaahiyanii ka hor intuuna barnaamijka ku guda jirna iyo agyaaray barnaamijkaasi ku gudbi doona barnaamijka ku waliba siinsaaray mukhtaar sheekh aadan dalmar ano cabdiqaadir maxamed nuur warcad iyo barnaamijka inta siin kula daraysiihaya cali aadan mursal cali rasiya dhiniga farsamada oo nimadu in fadhi haka dhawaada madokal iyo barnaamijka kulanku warsan qodobkan koraya barnaamijka kulanka isinka dhegi doontaan oninaasiin gudbi doonaan qaartee sharaftale weliba ku mid ahaa baabuurha ku tabi degmada bardaale ee gobolka baay oo wadii jaacad islamarkaana usahakajeedi degmada dambaydhaba yaa geega inta dhexaysa deegaanka awdiinle iyo degmada bardaale ee gobolka baay meenamilasey kula qaraxday sida gudoomiye ku-xigeenka dhiniga amniga ee degmada bardaale uusan xaqiijiyay warbaahinta warsan ee sheegay intii afar kumid eh dad dadka ganacs ganacsato ama dad rayd ay usoo saarnay baabuurkaas iyo ka amuudeen goobta waana baabuurkii meelaseyka basbeele gudoomiye ku-xigeenkii dhiniga kala sheegay intii dagaal dhamari al-shabaab iyo ciidamada dowladda koonfur galbeed soomaaliya iyo usoo sheegay intii iyo mardi horeba iyo kuwan hayanta ciidamo ku tirsan xarakada al-shabaab iyo goobta say hadeeleen taa usoo sheegay intii dagaalka ah ciidamada dowladda koonfur galbeed soomaaliya waa soo sadalkan dhiki walkhasaareen dirdhinaca al-shabaab inay ku dileen sagaal ku mid eh ciidamada al-shabaab waa soo sadalkan ay gudoomiye ku-xigeenka dhinaga amniga ee degmada bardaale cali cadow isla hadalay haddaba aan koreent waliba sharaxay baabuurka qaraxii deegaanka ah laka magacaabo jeera madsheeg
bismillahi raxmaan raxiim raadi wartaan iyada mahadsantiin nimankiina nabaddiidka hayo ummada soomaaliya dhibaatada fara badan ka haaya oo dhisatada haaya shacabka soomaaliyeed horumarsho iyo jiritaansho horjeedii iyagoo isku dayeynaaha maalmadii geeka intiyo jidgooye dhakan baawarkii shacabka soomaaliyeed ee ganacsada hayla haayay jaarka degmada berdaale ku qaadi iyagoo ku warqabna inti ciidamada geesiyaasha ee booliiska gaarka ee degmada berdaale kajaraan ama xogtiyo ah ku hormartay hoodka eriyo baawarka jar iyo kagareen kajaraan iyo aan ku warqabna iyo waa iska dayan intii baawarka iyo miina dhakaan madi miinada dhakeenna intiyo miinadana qarxina xabad ka bilaawaan ciidamada geesiyaasha eena islamarkiiba ee xabadisyo ku jawaabaan ee sagaal kumada nabadiidkana ee miila ka geeriyoodan maadaama miilana meel hood haytay sagaal qofna ansuur gala waaytay ciidamadii intiyo hagaadan hashay ahaatee sagaal qof nabaddiidka ee meelo ka geeriyooda afar qof oo dadkii ganacsada hayay qaadka lahaayay baawarka fududayna meelo ka dhamadaan ciidamada geesiyaasheena hab yaraatee maadaama iyo xaqba ka sulayin nimankaas nolol iyo nabaddiidkeena uma shacabsha inti ku qabadaan iyo diyaarin iyo hab yaraatee waa garaafeen handeed okay marka weli furaan intiinii sheegta goobta bardaale iyo awdiilniyo leere meelo sida deegaanka ku dhihi weerarkaasi
jirimad sheego waybaan dhexaysa awdiine iyo bardaal hase ahaatee wayba kaabiga taa mase eed anka dhowta lix kilometr ku yar mase lix kilometer aan jirta magaalada awdiin okay marka gudoomiye ee, wala sheegtay haddii ee, Ya.
dagaalka ama weerarkaas kudib ciidamada ee, dagaal ee, meelasee ku dhex maray iyo al-shabaab ee, markii dadkii shacabka baabuurkaasi miinada la qarhaday oo afartan qof meelo ka dhimatay iyo sidaas sagaalkaas qof al-shabaab ee ka dileen lagu reew dhinaca dawladda dagaalkaas may ee, khasaare waxa ku deereen inay kikin
hal askari dhaawac fudud ama haba yaraatee wal ciidanka anaga hadeeri ma jiran ee, wayna ee, si rasmi aan ku jawaabay ee, maamulka degmada iyo ee, ciidankii saraakiisha ciidankii ee, qayb kumada oo degmada ka suganaayeen ee, waxa la- ee, iyo waxa badasa oo soonna way gurmud ee, ee, andeeray oo mase anseeday ee, ciidankii ee, ammaanka ee degmada berdaale oo marka labadiidka la dagaalamayay ee, ilaa ay wadbacsadaayan maamulka degmada iyo ee, ne- ee, saraakiisha ciidanka iyo ciidanka oo- oo wada socda ilaa uu eran oo injirta meeliyo madaasi ay ka galeen ee, een- een- een baawarkaas ka galeen ee, todoba kilomitr injirta sacdaysadaayeen nimankii nabaddiidka inay- iyo waliyofsadaayeen oo haytay intii baaburkaas ii dadiyey iyo een een een een hooshayba diidan mase iyo been unka sheegan ummada soomaaliyeed intiyo ee, weli ee, ee, ee, aan ciribka neefawaayo aan sh- fadaayeen ma suuragalna way ogaadeen intii ee, ee, ummada soomaaliyeed sidii ee, raadma ardeeda nin cirib tiri aan cirib tirinyo ee, hase ahaatay iyo nin babacda ka korda ciidanka ammaanka ee dowladda koonfur galbeed gaar ahaan qaybtiis ee ee booliiska gaarka ah okay wala inay maqaale inta ciidamo ku tirsan ee, booliiska gaarka koonfur galbeed soomaaliya ee, gurmad ahaan ee, magaalada baydhabo iyoon ku baheen si ciidamadaasi ay dagaalka ka jiraan iyoon kaabaan sidaan hadda ka dhawaajideen aada sheegtiin ni ciidamo ku tirsan booliiska iyoon ha ku tabeen degmada bardaale marka dagaalkaasi ee, muddo saacado intee laga qaadatii maystirseen intii gurmado ee, dhinacyada fara badan siin ku koyaan ma dagaal culus oo meelatay ka dhici Ee, hadda yaraatee degmada baydhabo hajiya warguri badanninka kooyi ninka jiran war una gurmud anfadaan nima ah ciidanka booliiska gaarka ee degmada berdaari iyo maamulsho oo een, ee, wadajir ah ee gurmud manfadaayaan ee nimanka qooleysyada ee oo shanshanta an socda biidnillaahi kariim waana bacsadeen bacsadeen wayna la xaquuqnagaday Ee, ilaa iyo ee, ee, ee, eeri kursi mundhow iyala bacsadaay biidnillaahi kariim een, een, mababacda ka koran maana horsuruma koran ee, ee, gaarigaasna ee, ee, gaari basiin ah iyo ee, laamiinana ka sii hay ee, shacabka oo ganacsada ee walka deerki haba yaraatee ee, may ladhahay is- ee, ee, ee, goolka iyo fadaaya oo hayti intii gaariga qasriyada bardaala oo bulshadii la haytay oo ku bahi ee, iyo qaadii iyo caafimaad labajeeyeen fadaayeen ee, meeli iyo ee, qooleysyada ku qoyti min suuragalna ilaahay idishay ee, firac biyana way baaseeday sanii maqaale ilaa iyo dhanka way ardeed anbaxsaday dhankay u furow marka d- afarta qof shacabka ee baabuurkaas miinada la qaraxday oo ku dhimadaan rag ii bilaan ee, rag ii bilaan ee, mayna iska jareen Ee, afartaas ganacsatada ee way ba- ahaayeen ee, ma- migir ahaayeen haba yaraatee walbalaamay maka jirna ilaahay weylana jannadii fardowd ha ku waraabi ee qofa joona waan saxan ku weer gacan ku xag darana geli ee haani arday ku xag daranayo gelina ilaahay ee, wa- ardeeda arooysa way balanaha ardeeda ee, ee, cadaab ee, ka bashaaray adduunyana way buu ciqaabtii ee, ilaahay ha marsheelana ka maamul ahaan iyo kii ee, ciidan amni ahaan ka dala jarna biidin ilaahay kariim Dhi- ee, dadkaas dhimadeen ma degmada baydhabo iyo lahanqaadi mise bardaale lakanagi meedadsho degmada bardaalin kanagi oo ilaahay idin sheegna qabrida waan saalan kabeela walaasi okay marka hadda xaalada guud ee deegaankii laka dagaalamay iyo een, eriga awdiin ilaa iyo bardaale xiligun ee, bal haddii ee, faahfaahin loo siida sida xaaladeeta wal hadda yaraatee oo ay dhibaateen maka sheegin xilligii dagaalkaas dhihi ilaa lama sahilaabaan lama ilaa saddex saan saan dhahayso haysi ilaa iyo todoba sa- sana waybaa ka suganaayay aan hastakii la hadlow ee, ee, gudoomiye ku-xigeenka degmada iyo maamulka degmada macalin gudoomiyaha iyo saraakiisha ciidanka ka suganayna nimankaasna firid jisaanakan sheegay ba- een, xaalsha taaso mana horseedi ma koraan maana iska dayi koraan maana ambabacda ka koraan hase ahaatee ee, way bulshada ee, soomaaliyeed mase bulshada koonfur galbeed in sheegan fadaayanaha ee, shacabka intii ee, weli cirib tirme roogan hase ahaatee cirib tirmeen ilaahay idinkiine uniyo walba dagaalamaani ee, wayba ee, ee, iska dayi waayeen intii na hor- na horsulmaan mase ciidamada horsulmaan way aan ka koobeena wa- awoodiyo mase een- een xooga saareena si shacabka in qalqal geliyaan een- een- een codsi geliyaan iyo inka adeegana shacabkaas inka ganacsana ee, horumarkii ee, deegaankii iyo shacabkaas ee, ee, ka dhaladan iyo ee, ee, inku dhiib daadana way iska dayaan inta malowga shacabka qarxiyaan een- een- een miin andhataan dhibaatayaanka diidin ilaahay kariim ilaahay waba ku ballan qaadnay in nimankaas hagadiidka eh erigtasho dowladda dhexe iyo kan koonfur galbeed iyo beesha caalamkaba ee ku codsadaan sidii ciidamada ammaanka ee degmada bardaala iyo ka helo lahaayeen hub iyo taalib military oo ka filan gaadiid iyo dhan walba leh sidii nimankaas nabadjiidka helan carabka lalahayo isbiidin ilaahay kariim waana sii socda doonta howlgalladaas okay marka guddoomiye marar badan deegaankan koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan degmooyinkan qolyaha kana nagadana weerarada dhinaca al-shabaab siinka ku hoyaaya marka armogasay markaas fiirida guddoomiye ahaan may macnaha las erkor xananagi weeraradaasay
nimanka nabadiidka maadaama ay tabarkala ahayn aan sameeyo korna intiyo ciidamada horsulmaan wayba iska dayayana si shacabka soomaaliyeed iyo ardeeda in duleya ay duleysadaayaan dilidiyo kahaayeen shacabkana intii ku taladayna dowladnimo aan taladayo madiyo ogaadeen way iska dayayna intii shacabka dhabaatayaan si shacabkan orka geliyaan biidinaha kariim ilaahayna way babalan qaaday shacabkiina balan qaaday intiyo nimankaas nabadiidka ee marran aan orka gelin walbayo ardeeda shacabkaas anmareeganna shacabka hoolis wada doon xilliga maadaama la galay xilli roobaad wadankana roob an hali deegaanka bardaara ka hareeraysan way ku faa'iidaysadahayaan xilli roobaadka biidnillahi kariim waana kasii daba jiri doona waana insha allahu ma dhihi doonta intii mar labaad iyo mar saddexaad kaliyo arday shacabkaana dhabaataya insha allah okay inka dambayntii guddoomiye markaada fiirid aan xaaladda guud ee degmada bardaale iyo wadadan dheer bardaale ilaa iyo baydhabo markaad fiirid mar badan xananaga sintin dad shacab ee sidaad sheegtayba jidgooyin ama dhibaatooyin langeysada arrintaasi ka maamul ahaan osti nagatoy ama may ku eran lahaydeen dhibaatooyinkaasi guud ahaan lang afjar dhibaatooyinkaasi lang afjara dowladda koonfur galbeed iyo dowladda dhexba way ku codsadaana inti ciidamada ammaanka ee koonfur galbeed siiyo awood hataba aan layin si rasmiya iyo xaqiijiyaan hub isaanid kafilan nimankaas nabaddiidka ee laka cirib kara iyo dhaqaala intiyo nicaawiyaan كدول كمامول أهان يكعيد أهان ونين وجب لنقادنا هدي ونحلنا إيه هدي ونحلنا به هميه ما لعنسين سرنا ال ال ال ال ال نمكس لبتيت كيسبي ون سوماليا عرب كرفالي الشعب كانوا لباتوية كحيانا الشعب كانوا لباتوية كحيانا ون ال ينشق هذا وفرصة دفني يهمي ما لعنسرنا وعلى سي وددهم ilaahay idin shihadiyoona wari una baahnaynay una ku hortaga lahaynay xelna iyo haddii una tabartaanna una iska talanno biidnillahi kariim howliyadana sii socda doonta insha allah ciidan maasanta kaas waliba ay gudoomiye ku-xigeenka dhinaga amniga siyaasadda degmada bardaale cali cadow ciidan maasanta gudoomiye
Bye.
restaurante and cafeteria.
Busugow, Oh, walaalay faylata.
fayna hana baday.
Walaalay macaanay baryaalkunba katawanay kowdhe.
Hey, Lanki dumaan laga haayo horta baabshay biiwaysana.
ma jarmay.
Hun gurugu is hortaba aamay hoobaana siiyana gashuu leybeley. Haa, may kaale intus tihusul baruure beledkii iyo kulaaragii.
Walaas ma jara qalbo aan galato. Dumaalaga basaasu. Mugayno hadana faray baylera. Yara shinje saasamay. Anib dumaala uray aano hayin gadi. Markii aan dhamin wala ku dhereega guma eh. Uma magalkaana gaadidkaan waa. Kala dibaka haaya in guru karista mu ku deerano. Walaalay dhaafni nooladeen.
Haa, maka aalana hooba saas beete hartagay ho nololis mu hor surumo.
Beenga roor baliik tarey runga bil sagaal roog dahaan hanis bilay mugaya bogorsho by restaurante and cafeteria koyti.
bilanaanta ii suurado kuraas baftahan in-ed berba'da deesha miisita korsho walbaarata kalalanka aragaana ajeeti kijab salfiinos beebe leylilayaa ii qudaartiyo ley miisita korsho kabilqan baraf ii biigawob cabitaano orijinaalka eh baryaal kun dhowlee caalamkaha ku baheen ii weliba cabitaano wadani eh kafeteeri kulaal ii qawoobeh oo koobko tag aan weyle eraw tarmuus shaahi dhakiinkashaani han maabuusan kaboobane shaahiga hooba adaka dhantoona kushkule isku kuridaase istorobadi beeshi oo eh malay dhacanhan weelow nasaaya alforna kalanooli karmeela iyo iskiramelayd maylakajeeda iintaro kolkosaw dalboy hindhooga haka arag walaal baay restauranti an cafeteria ii weliba dhinaga raashinka kala sada bariis baasta dherdheer ii makaroni soor isin horban aragna ii soshe agaarshe ii wantiye may ii munyile dhinaga soka waslid ii maragshe kalaankal ii koostaata koris ii beer suqaar ii uumita busteeka terbi ii anjeera moonfo maragshe macsaradiye ii moosshe maasha allaadhe may kale baay restaurante an cafeteria isinku helaasana qolol v i b iyo hang roma oo dadka gaarka ee liinka talagali baabuur angaar e walleta raashinka ada dalbata booska kiinkasheenaw wayba kale isinku helaasana raashinka oo liinka talagali xaflado gaarka e oroose seminaare iyo walaagilamad e raashin ulus iyo raashin fududatiyo iyo kookayaal karyowka raashinka kor-anka baheeno shahaadanka lukooyan ali diyaad iyo ibraahim fatino kabareeryaal gurbo kabiirey kulahantaba barihaan e ka fedhow e kaabisho eyi gaduudow ankakooya walaalayaal by restaurante an cafeteria baay restauranti an cafeteria waybaya kataale xarajaadka ha ku horjeedka boosteejada hoomeya ideeda walaay faahfaahaya intaas dharme baysinkula xiriira sana taleefon lambarada shale eberli hal sagaal afartan tumin kow eberli eberli hal sagaal afartan tumin iyo kow eber todoba ama taleefonkan ka dambeeya oo eh eberli hal sagaal afartan tumin kow eber siyeed haddaba bulshooy ku faa'iidaysaneen raashinka dhanaga le ee baay restaurante an cafeteria
barnaamijka kulanka warsanaya dhugun sida tan idaacadda redio warsan sideed sideed dhibic lama megahertis iyana ku dhugun sida tan qodobka sii higa barnaamijka ka dhigi doontaan waliba hooseeya dagaalan dhexeeya ciidamada xarakada al-shabaab iyo dhinaca dowladda soomaaliya hoos higeega ka dhigi deegaana hoos koyo degmada ah markay gobolka shabeellada hoose dagaalkaas ayaa kooyay kadib markii sida markaa mas-uuliyiinta maamulka deegaankaas iyo sheegeen in dad deegaano tuulooyin hoos koyan degmadaasi ciidamo ka tirsan xarakada al-shabaab ilaa iyo afar guryo ama guryo dadka deegaanka ilaaiyo ku gubeen guddoomiyii hore degmada maraka ee gobolka shabeellada hoose oo naqatay taleefonka kala xiriirnaysa oona ku sugnaa deegaanada dagaalkaasi uu sugudheen islamarkaana ku mid ahay saraakiisha dagaalkaasi horbooda siiyeen in ku warmay dagaalkii ku dhihi deegaankaas
bismillahi raxmaan raxiim dagaalka horta waa dagaal al-shabaab iyo deegaanka ka dhexeeya ciidamada dowladda marka saaka afartii saac waxay soo weerareen meel la yidhahda magaalo weyn oo shacabas degan yahay guriyay ka gubeen ilaa saddex guri ah dadna way wateen ayagu arrintii na soo gaartay sidii aan gurmad ugu baxnay horteena ciidama dagaalku bilaabeen alxamdulilah adiga laba ayaga labaa ka dhimatay anagana hal dhaawacaan wadanaa marka haddana alxamdulilah waa lagu guulaystay dagaalka waana laga bixiyey afar guri oo hal guri dukaan ah way gubeen iyo afar guri kale oo galley iyo waxyaalahaas masaakiin ay leedahay way gubeen kadibna hadda kolleyba meeshii aan ku sugannahay ayagana weliga dhinaciisa ay u baxeen kolleyba haddana ciidama gurmadda oo racadda ah ku maqan laakiin ayaga hadda maanta guul ballaarana laga gaaray laba meedna hadda meeshaan aan joogno tuulada dhexdeeda ay taallama kastay waa gartay marka dagaalka al-shabaab ay soo qaadeen waa kuma ciday ku soo qaadeen ma idinka mase dadkii shacabka sababtana maxay tahay shacabka horta meeshaan degan waa shacabkeena waa shacab taageersan maamulka shacabka markasta guura geeda ka naqda meeshaan ka guura yidhahdaan shacabkaana meel ay uqaxaan ma jiraan dalkooda iyo dadkooda ay dhex joogaan guryahooda iyo beerahooda meeshaan ku yaalaan meel ay u guuraan male marka daraata waxay dileen hal oday oo waayeel ah oo bilo xoolo jira iyo maxaa kuu sheegaa gabartiisa oo saddex iyo toban jir ah way dileen marka waxyaalahaasay barteen marka tan waa dagaal oo jihaad xaq ah oo ay diidda been ka sheegayaan dagaalkaani kolleyba deegaanka inkastoo taageer weyn aan haysanin dhinaca dawladda aada iyo koonfur galbeed laakiin ciidamada dawladda oo qaar ah iyo qaar ku- ciidamada koonfur galbeed taageersan oo maamulkeena ah marka dagaalkan waa dagaal oo ay dadka ku barakacinayaan ma gartay waa gartay markii guddoomiye waxaad ii sharaxdaa deegaanka oo dagaalku ka dhacay sidoo kale waxaa sheegtay in al-shabaab weerarka ay isaga soo qaadeen dadkii deegaanka deegaanka dagaalku ka dhacay marka hore yaa gacanta ku hayay cid saxbaa joogtay cid waxaan gacanta ku haysay ma jiraan mar ciidamadeena tegi jireen kormeer u tegi jireen oo roonda ah ayagana ma joogin anagana laakiin shacabka degan nabadgelya ay qabeen marka laba maalmood ah ciidamadeena roonda ay u tageen marka waxaa la yidhi waxaa taageersiiseen ridida ka guuri meeshaan way keedha adeegyan guurna mala yidhahdeen saddex oday ayay wateen hadda kolleyba odayaashiina kolleyba hadda waa- waa soo badbaadeen markay xabadda bilaabatay waa ka baxsadeen oo xagahooda ugu fakadeen odayaashina kolleyba hadda wax dhib leh ma qabaan dadkan waxay kasoo duuleen awdheegle iyo muwaarig meel la leeyahay dadka inay barakiciyaan ay ku talagaleen deegaanka magaciisa
deegaanka laga dagaalamay waa meel la yidhahda nagaado weyne iyo garasweynow iyo abutey saddexdaas meelaas dagaal ka dhacay haddana waxaa ku suganahay meesha la yidhahda abutey nagaado weyne waa kasoo baxnay waa kasoo bixnay hadda aan kula hadlayn waxaan taaganahay abutey isgooska jahay haddaan taaganahay ciidamadana kolleyba ilaa hoodkan ilaa dhulkan ay jiraan nimankii nabadiidka ay baxsanayeen ma kartay waa gartay marka haddii idinku aad eh, n- ka noqotaan deegaanadaasi haatan dagaalku uu ka dhacay aad sheegteen in dadka shacabka aad usoo gurmateen haddaad laabataan dadkaasi yaa u dad ah
meel loo laabanayo ma jirto meel loo laabanayo ma jirto ciidamaa lagu dhaafaa meeshaan nimankaan waxa waaye ee ku dhufay ka dhaqaaq wax ay yihiin male marka een, nabadna ma rabaan dawlad ma rabaan een, islaamnimadana been ay ka sheegaan kolleyba dadkan waa dad xoolo dhacaaya een, nin masaakiin oo shacab ah ciidamada meesha ay joogaan masoo weerarayaan shacabkay hadalaayaan shacabkana annaga ilaahay ka soga mas-uul ah een, waana difaacaynaa intii karaankeena ah een, hadda wiilka naga dhaawacmayna hadda dhaawac weyn maahin waa dhaawac yaroo sar ah weli horigiis wataayo hadda dhaawac loo qaada maahin labada meedna meeshaan ay yaalaan kolleyba hal nin waxaa laga helay warqad oo oo qaxooti ah oo een, xerada dhasaab een, kaar noocaas isku qaadan jiray ayaa jeeskiisa laga helay marka kuwii kalena een, way kala carareen oo haddana ciidamadaa ku maqan marka een, haddana ciidan lagu dhaafaa meeshaan cid nimankaan een, ka baqaysa ma jiraan marka waxaan leeyahay gobolada een, oo dhan oo soomaaliya sida deegaankan ay la dagaalamayaan haddii loola dagaalamo nimankan waxa ay yihiin male waa la iska dhexnaa xoog ay leeyihiin jiraan een, ku dhufay ka dhaqaaqane dadkan ciidamadan waa ciidamo luuq walba oo deegaanka kala yaqaanaan oo ku dhashay ku barbaaray keli meel kastay galaan yaqaanaan dhulkii laga baxay yaqaanaan waana iska dhexnaayaan ka maamulaan Okay.
anigana waa taageersanaa okay marka een, haddii dagaalka muddo saacado uu socday ee, labada dhinac al-shabaab iyo dhankiina ay halkaa ku dagaalanteen dhankii shacabka ah maxaa khasaaroo soo gaaray aad ogtahay may shacabka gurigaas laga gubay gurigaas laga gubay oo nagaadweyne lagu gubay maana wax kale oo khasaara ay qabaan ma jiraan Een, afar guri aa la gubay waa kuu sheegay Een, hal guri dukaanaas dukaan ayuu ahaa oo nin ganacsataas leeyahay ninkiina waa ka carray Een, ba- shidaal meesha ku jiray ayay ku bilbileen dukaankaas dhan waa basay Een, guryaha kalena kolley badda qaar ciidamada dibka biyo doonay ah waa la daminayaa Een, si afarta guri kalena hal guri sidiisa waa basayba Een, dukaankana waa basay laakiin labada guri kale saddex qol ninkiiba waa u badbaaday midna laba qolaa u badbaaday dibkiina waa la damiyey ciidamada gurmad ahaan dibkii damihaya marka shacabka wax gaaray ma jiraan saddex oday ay wateenna ilaahay waa kasoo baxdaayay xabadda markay ku bilaabatay waa kala carreen ayagana waa iska dhaafeen Guri- Een, waana guryaashaasi la gubay intaas ee, intaysan ciidamadiina soo gaarin miyaa la gubay mise inta dagaalku socda yaa la gubay een, guryahaasi la maya gubay maya horta markii guryahay gubaha la sheegaa gurmad loo diray guryahaasay gubeen aawadeedaa meesha loo aaday Een, taasay xabadda ku bilaabatay ma kartay okay marka hadda xaaladdu waa sidee guud ahaan deegaanada aad ii sheegtay ee ku dagaalameen ciidamada al-shabaab iyo iyo eno- iyo dhinaciina xaaladda hadda ay la hadlayso waa sidee hadda way degan tahay gurmad badan waa soo socdaa gurmad badan waa hadda gurmad dawlad badan baabuur ku yimid kulley hadda xaalad way degan tahay ciidamada maamulka koonfur galbeed iyo ciidamada dawladda iyo maamulka kenya ayaa hadda meesha ku sugan haddana kulleyb wixii ciidan dhaafay wixii kale saraakiil ashaa ugu leh kulleyb lagama tegaayo waana la joogaa ged kadibna shacabkan in guri laga gooni mar raalna maka naqon doono shacabkana waxaan u sheegnay inay qoryahooda soo baxsadaan ay iska dhexiyaan kulleyb intii wada ciidamada ay soo gaaran ras tuulada kamid ah ayaa ay xabad islaysteen ay banaanka isjuulaayeen laakiin ciidamada xoogga ah markay yimaadeen ayay xabadda xoogsatay haddana xabadda way joogtay wixii ciidan qaarna waa soo noqdeen qaarna hadda gudigaan joognaa kulleyba nagaadi wey way meesha guryaha laga gubay haddana wax dhibaata ma jiraan ma kastay gudoomiyadiisow arrintan marar badan way soona noqotay dagaalka al-shabaab iyo dhankiina iyo dadkii deegaanka inta badan dhex mara arrimahan gobolka shabeellada hoose maxaa xal looga laayahay ay kula tahay
kolley waxaan u malayaa madaxweynaha koonfur galbeed iyo maxlaha iyo wasiirka amniga iyo hubkadhigista iyo waxaan eedaas saaraynaa iyo guddoomiyaha baarlamaanka in madaxda koonfur galbeed oo ka seexday gobolka shabeellada hoose maadaama ay ka tirsan tahay maamulka koonfur galbeed shacabkeedana waxay rabaan nabadgelyo beer inay ku tacbadaan xoolada ay ku taaqsadaan annaga hadda koonfur galbeed wax taageer aan ka haysano male ciida ay noo soo direen male haddaan rasaas gurmadaa kama hayno annagana meel kale u bixi karno male gobolka shabeellada hoose waxay ku qasban tahay inay koonfur galbeed taageerto marka qaladkaasi iyo dhibta haysto waxaa eedeeda leh xildhibaanada koonfur galbeed madaxal wasiirada macalin madaxweynaha maadaama shacabkooda ay wakiilka ka yihiin ay u dhaarteen inay badbaadiyaan maalin kasta kii la dilaayo kii la dhaxaayo kii la kursanaayo gabadha qoorta laga goynaayo kii guriga laga gubaayo ay yihiin marna inay usoo gurmadaan ay dhex yimaadaan dhibka ay la qaybsadaan maadaama laga waayay kolleyba dhibaatadaas waxaa eedeeda leh maamulka koonfur galbeed madaxweynaha ilaa ilaa ilaa xildhibaanada iyo wasiirada ayaan eedaas saaraynaa balabareen male taasan annaga kolleyba guusha ilaa ay ka yimaadaane oo ay isu soo duubtaan ay soo tashadaanna annaga inaad dadka iyo dalka iyo shacabka inaad difaacan waa naga go-an tahay ma kastay marka idinku ma ku wargelisaan marka arrimahan oo kale ay dhacaan oo dagaalada ee soona noqda saraakiisha ee ku sugan baydhabo ee gaar ahaan wasaaradda amniga arrimahan ma kusoo wargelisaan haddaad soo wargeliseen maxay idinku yidhaahdaan wallahi annaga kolleyba madaxweynaha waa u sheegnaa madaxweyne ku-xigeenka waa u sheegnaa wasiirada qaar ka mid a waa u sheegnaa xildhibaanada way og yihiin wasiir waxaa jiraan gobolka hadda madaxweynaha ku-xigeenka koonfur galbeed wasiirka beeraha gurigooda waaye meeshaan magaada weyne gurigaas ku dhashay aabihiisii iyo walaalihiisi ay degan yihiin waaye makastay marka wasiirka xogaanan ururka habeenka ee koonfur galbeed abuutey adeeradan iyo abtiyaasheeda waxaanaa degan wax walba way ka warqabaan marka ayagaa laga rabaa inay shacabkooda u dhiidhiyaan rag dagaalamo iska dhixiya way joogaan rag heegunu ah maamulka koonfur galbeed nasdibaahana way joogaan ciidan dhib looma qabo laakiin waxaan ka rabnaa taakuleen iyo gargaar degdeg ah ugu dambayntii guddoomiyeeriisow horey waxaa ugu soo shaqaysay magaalada marka ilaa iyo haata waa ku sugan tahay gobolka shabeellada hoose caawo maxaa galabta maxaa fariin oad diraysaa oo ku aadan dagaaladan soona noqday aad u arki kartaa in xal loo lagu gaari karo gobolka shabeellada hoose ay ka mid noqoto deegaanada ugu xasiloon maadaama gobolka shabeellada hoose ay tahay hadda meelaha ugu dhibaatada badan shacabka soomaaliyeed ay wajahayaan abaaro intaba maxaa oo fariinaad diraysaa
horta waxaan fariin dirayaa horta shabeellada hoose waa dhul barwaaqa ah waa soomaaliya oo dhan dhulka ugu barwaaqada badan shacabka ina nasiibaas u yeeshay marka maamulka koonfur galbeed taageera la-aanta iyo waxyaalahaas inay ka joojiyaan ay usoo jeestaan baal iyo bakool waa arkaynaa degmooyinka dhan ciidamo saddex boqol saddex boqol a degmooyinka loo magacaabay aniga hadda degmada markaan joogaa aan mas-uulka ah iyo nibaaxyeeda hadda magaalada madaxda ma joogo marka meesha dagaalkaas ka socda waa nagaado weyne waxaana ku qasbanahay inaan dalka iyo dadka inaan difaacaan ciidamadaana niyadaan u dhisnoo dhex soconno aniga iyo guddoomiyaha lambar konton marka waxyaalahaasi marka baaq waxaan ujeedinayaa madaxweynaha koonfur galbeed iyo ku-xigeenkiisa iyo macal wasiirada macal xildhibaanada in ay macnaa ciidan horta maanta uma baahni annaga qori iyo waxyaalahaas ciidan ugu filan waa joogaan laakiin waxaan rabnaa inay naga soo taakuleeyaan xag daawo xag rasaas iyo afka inay naga taageeraan ayna yimaadaan xildhibaanada ku abtirsada gobolka shabeellada hoose oo kursiga koonfur galbeed ku fadhiyana inaan sida annaga iyo guddoomiyaha lambarqontan dhibkaan ugu jirno inay garabkeena yimaadaan dhibkaas ay nala wadaagaan shacabkii aan badbaadino gargaar ay u- ay u- ay u qaadiyaan raggii shabaabaa baxri kacisani abaaraa ka jirto haddaa heer waxay taagan tahay webigo taagan keliyey waa la xeray keliye haddaa lama soo deyni mana la soo deyi kara ayagaa xanibay beer makiina lama geysan karo marka dawladda dhexena fariin waa u diray waa u sheegnay laakiin annaga waxaa naga wakiil ah maamulka koonfur galbeed oo madaxweyne shariifaas hogaamiyo ayagaa laga rabaa inay shacabkan usoo gurmadaan markastana dagaaladan annaga ilaa ay nabad ka dhacdo ciidama dagaalamo dhaawacmo dhimisha ogolna way joogaan oo difaaca ee maamulka koonfur galbeed iyo shacabkoodaba difaaca marka waxaan leeyahay okay baa iyo boqol keliya dhammaan sha- koonfur galbeede madaxweynaha iyo wasiirada ha usoo gurmadaan shacabka shabeellada hoose oo marna la barkicinaayo abaarna ay haysato xabadna ay ku socoto ha lasoo ha usoo gurmadaano Aad intaasna baa- waxaan leeyahay maamulka koonfur galbeed aada u mahadsan tahay guddoomiye lisow aadan kaaga mahad celinana adigaa mudan
halow haa hamdiya haa haa idheegaayte safayla inta roogta rudur hurdur'a ar hormuudna geeka fasiixsan taleefanje may warreedkay ka hadalaas layba kaale fiiri wali weelasa aha ee halli haliimeedha ku heli kowdhe aha hanago iya haye haatay walla isgaarsiin la hubu una oo haanshilay salaan kaga qoraano hoomeen dhib
waa tahay dhugun sidaal weli barnaamijka ah kulanka warsan iyo dhugun sidaahitaan ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya mudane xasan cali kheyre ayaa isu dhiirigeliyay ciidamada dowladda soomaaliya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali kheyre oo geeg booqday xarunta ciidamada wadajirka ayuu ku filaya in qorshaha xasilinta caasimada ee magaalada muqdisho kadib howlgal iyo raabtoonka sameeya ha ku qowdeen hub iyo aalada walya- walyaabo qarxo uu ra-iisul wasaare xasan cali kheyre oo shacabka iyo ardayda fadheedasa goobo shaaha waa goobo shaahiga lagu waraabo ku warigeliya intii uu markaasi ka sheekaystaan dhalinyarada in guud ahaan arrintaasi iyo ku feejignaadaan ra-iisul wasaaraha oo hadal markaa dhiirigeliyay usan jeediy ciidamada howlgalka muqdisho ka amaane duurka iyo markaa geesinimada leh suusa dalkan dhegi iyo nansurumeen intii un adeegaan shacabka soomaaliyeed iyo sidii amniga guud ay wax xusul lahaayeen ugoreynta weliba meelo ku hadalay wasiirka wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka soomaaliya mudane cabdiraxmaan ismaan yariisow sidoo kale weliba meelo ku hadalay ra-iisul wasaare xasan cali kheyre bismillahi raxmaan raxiim maanta oo ay taariikhda tahay labaiylaatanka may sida aad u jeedaan eh, ra-iisul wasaaraha eh, waxa uu soo booqday xarunta eh, ciidamada isku dhafan ee loo qorsheeyey inay ka howlgalaan xasilinta magaalada muqdisho Eh, ciidankaas oo isugu jira ciidanka xoogga ciidanka booliiska iyo ciidanka nabad sugidda een, qorshahoodii ee oo ay baryahan ku dardargelinayeen am- sugidda amniga magaalada muqdisho saaka aroortii lixdii aroornimo waxay ka howlgaleen degmada wadajir xaafadda xaawataako siiba meesha siliga ameerikaanka halkaasay kusoo qabteen toddobiyo toban qoriga aad u jeedaan qoryaha iyo saddex bistooladood Een, sidoo kale halkaas waxaa lagu soo qabtay een, tuutayaasha militariga iyo ciidanka booliiska sidoo kale calaqa iyo xashiishadaha Een, howlgalkaas wuxuu ahaa kii saaka ka dhacay degmada wadajir xaafadda xawataako sidoo kale ciidankan isku dhafan ee ka howlgelaya xasilinta magaalada muqdisho waxay iyagana ka howlgaleen degmada shangaani Een, waxaayna soo qabteen meel hubka lagu gado laguna sameeyo oo runtii ah arrin aad iyo aad loola yaabay ahna meelaha een, muxuu ahaa lagu bedeli jiray qoryaha iyo nambaradooda meelaha lagu samayn jiray een, arrimaha hubka oo fabrication badanna laga samayn jiray goobtaas iyada waxaa laga soo qabtay laba qori iyo saddex bistooladood iyo qalabkii ay ku samaynayeen arrintaana waxay ka dambaysaa qorshihii horay madaxweyne maxamed cabdulahi maxamed farmaajo ugu dhawaaqay in dalkan la xasilin doono qorshihii xasilinta muqdishona dhaqangalkiisa ayay qayb ka tahay waa mahadsantihin dadka soomaaliyeed oo aad la hadlaysiin ama u tegaysiin waa inaad xuquuqdooda ilaalisaan idinkana waa la ilaalin doonaa xuquuqdiina haddii ilaah yidhaahdo waxaan aad idinkaga mahad celinayaa inaad u soo labisateen inaad naftiinna u hortaan waddankiinna inaad habeenkii madow guuraysaan idinkoo sugaaya amniga waa arkay shaqadii aad soo qabateen waa arkay waxyaabihii iyo qoryihii iyo bistooladihii aad soo qabateen iyo xashiishkii iyo calaqii iyo wixii aad soo qabateen intaas aad samayseen xalayta keliya dhib ummadda soomaaliyeed haysta qayb ka mida ayaa ka qaaday waa idinkaga mahad celinayaa waxaan idinku dhiiri gelinayaa inaad sii wadaan dadaalka laakiin haddii shacabku annaga uu naga shakiyo amniga ma sugi karno annagu inaan ammaano la nimaadno waayo dadka soomaaliyeed oo aad u tegaysaan waa in la ixtiraamaa laakiin sida keliya aan horumar ku gaari karno waa inaan amni helnaa amnigana cidda ka mas-uulkaa waa taliyayaashiinna laakiin wiilashii iyo gabdhaha halkan jooga oo u soo labistay inay dalkooda difaacaan aniga madaxweyne waa idin ammaanaynaa wax walba dawladda xaq uu leedihiin waa heli doontaan sida keliya aan horumar ku gaari karno kulliga sharaf iyo cizana aan ku heli karno waa inaan waddankeenna hagaajisanno tallaabada ugu horrayso dalka lagu hagaajin kara waxay tahay in amniga wax laga qabto haddaanu amni jirin dhaqaale la heli maayo haddaanu amni jirin dibidhis ma imaanayso haddaanu amni jirin dadka soomaaliyeedoo baaga muddadaa shaqo looma abuuri karo haddii amni aanay jirin adduunyaduna lama dhaqmi karto haddii amni aanuu jirin annagu isma aamini karno dadka soomaaliyeed way soo dhibaatoodeen intay dhibaatoon karaan waa in dhibka laga saaraa ummadda soomaaliyeed waa idin garab taagannahay waa idin dhinac taagannahay diyaar baan idiin nahay inaan idinla shaqayno waa ku mahadsantihiin shaqada aad haysaan laakiin waxaan idinka codsanayaa inaad soo afjartaan taariikhda mugdiga aheed ummadda soomaaliyeed waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu
irii hoos ah i ammaan abaar i aaran udur i aafamaad iskudha i isbitaalka aquuna aadana jingman ee iskanagna malee aman dheera ogaani aleo sitamankun gudasha iriididhiida i waakii baryoba ee midki aragtidiis waaye ida iskarebe umbo araawe arlaada baan rogin ma araawna ilow iridahanku muudahayna ma udur dheeraday abshayli waaya idika reebay iniisi sheegen walku hoonya aynoga haka arag yaa imidkan adwa ambo aniiba ejibiiga yaraabe inamaysi iniiska fiirada isboonye iniiska
waa xigaaga dhugun sidii halqeybigii dhexe ee barnaamijka kulanku warsan iyo asla deerni magaalada cadaado ee gobolkaasi galgaduud in xarunta ku meel gaarka maamulka galmudug holay la kuwaday labaatiyo afarta bilaan inuusu kadhi ama kadhida caleemasaarka madawiinaga maamulka ee galmudug taasi oo hadda dib bandheede magaalada cadaado waybaasi wiilan adkaya ammaanka guud ee magaaladaasi holena la ka sababay riidandhigowka labaatiyo todobada bilaha dalanka castay waqtiga la calay masaaraduna madaxweynaha maamulkaasi galmudug sababo lala sheegay inay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliyeed maxamed cabdulaahi farmaajo safar banaanka sukugu moqyi waana la fadahaya inuu saa ku qayb gala shirkaasi caleemasaarka madaxweynaha maamulka galmudug iyo xubnaha maamul goboleedyada dalka soomaaliya iyo wafuud ku socota beelo caalamka iyo gobro ku nagda doonaan haddaba sun xaalada guud ee markaasi magaalada cadaado ee gobolkaasi galgaduud iyo sida caleemasaarka iyo diyaargarowga iyo asbaabaha guud ahaan qaabka lan caleemasaaro doona uuna ku waraysanay wariye xafsa waa wariye xafsa cabdullaahi cabdulle oo ku mid eh wariyaasha ku sugan magaalada cadaado iyo ku waranta xaalada cadaado
waa mahadsan tahay warcadda baydhabo waan ku dhowahay idaacadda warsan ee ku taala magaalada baydhabo ugu horeyntii sidii looga diyaar garoobay caleemasaarka madaxweynaha maamul goboleedka galmudug oo dhowaan lagu doortay magaalada cadaado sida ay ogyihiin dhammaan bulshooyinka soomaaliyeed si weyn ayaa lagu diyaar garoobay madaxweynaha caleemasaarkiisa isagoo ka maqan magaalada cadaado oo maanta dadka dadweynaha ku nool magaalada cadaado si weyn ay ugu diyaar garoobeen inay garoonka diyaaradaha magaalada cadaado kusoo dhaweeyaan ayaa madaxweynaha waa uu baafay maanta caliimisaarkiisa waxaa lagu ballamay in madaxweynahan afar labaatanka bishan taasina waxaa sabab baa katirteeyo la xiriira madaxweynaha soomaaliya iyo dadkii kasoo qaybgeli lahaa caleemasaarka oo ku maqan dalka dibadiisa run ahaanta waxaa laga dhigay todoba iyo labaatanka bishan insha allah in la caleemasaarka uu ka dhaco magaalada cadaadi si weyn ay u sugayaan bulshooyinka ku nool magaalada cadaadi okay bal xafsa waxaa sharaxaad naga siisaa guud ahaan ee magaalada cadaado maadaama een caleemasaarka madaxweynaha uu halkaasi ka dhici doonaa wafuud kala duwan ay imaan doonaan amniga guud iyo goobaha een goobta uu caleemasaarka ka dhacaya
run ahaantii maadaama la caleemasaari doono madaxweynaha dagaal lagu soo doortay magaalada cadaadi galmudug amniga magaalada cadaadi run ahaantii lama soo kori karo si weyn ayaa loo adkeeyey inkastoo magaalada cadaadi ewalba ay ahayd goobaha ugu nabada badan ee dalkan soomaaliya runahaantii amnigeeda aad iyo aad ayaa loo xiray warcadoo taasina iskula haya amniga cadaadi aad iyo aad ayay isugeen waa gartay marka amniga markaan kasoo tagno een caleemasaarka madaxweynaha ee maamulka galmudug waxaa imaan doonaa madaxda maamul goboleedyada dalka iyo madaxda dowladda soomaaliya uu ugu horreeya madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya halkaasna waxaa ee ka jira wadahadal u socda maamulka ah, galmudug iyo alsunna arrimahaasi maxaa laga filayaa caleemasaarka kadib ee maamulka galmudug inay wajahaan bal adigoo eegaya xaaladda wallaahi warcadow run ahaantii alsuna iyo maamulka galandisi ay xoogaa ay ka saaci jirto soomaaliyeed oo dhan ay og tahay hase ahaatee waxaa la filayaa insha allah in caleemasaarka marka uu dhaco kadib in wadahadalkeeda ilaa hadda weliba uu socdo inkastoo laga maray dhalin weli waxaa filayaa insha allah inay geeri doonaan labadooda caleemasaarka kadib okay marka een magaalada cadaado een horey waxaa looga caleema saaray ee loogu doortay madaxweynaha een maamulkii galmudug hore is casilay cabdikariim xuseen guleed madaxweynahaasub hadda la doortay bal shacabku dareenkooda markaad fiirisid maadaama weli halkaasi ku suganaad tahay maxay kaga duwan tahay doorashadii hore iyo madaxweynahan hadda maxaa dadka ay hadal hayaan run ahaantii wax saas ah kama dhiin ayaan isleeyahay madaxweynihii hore ee cabdikariim xuseen gudood sidaan wada ognahay halkan ayaa lagu doortay halkan ayaa lagu caleema saaray cadaada ayaa lagu caleema saaray wax saasa bulshooyinka ay ay ukala duwan yihiin aniga maysiisara walaahi runaantii sida ayuu maleynaa bulshada saas uma hawlhayn badna inkastoo caleema saarkan hadda galmudug mudane xaad madaxweynaha maamul goboleedka galmudug ee aad ugu sugayaan bulshooyinka soomaaliyeed asagoo ayagoo aad u taageeraya oo in badan uu u ballan qaaday ballam- ballamo badan uu u qaaday bulshooyinka reer galmudug aad ayay ugu sugayaan ballamada uu qaaday intii ololaha bulshada ku jira inuu siiyey maxaa ka mid ah hal iyo laba haddaa inoo xusid ee qodobada uu ballan qaaday bulshada ay aada u daneynayaan waxa mid ugu weyn ugu muhiimka badan ee aad u daneynayaan warcaddo waxaa kamid ah inuu ciidamada mushaabkooda uu siin doono inkastoo soomaaliya ciidamada ku nool aan saas mushaar aan la siin wax uu ballan qaaday ciidamada mushaar inuu aada u bixi doono aada u mahadsantahay xabsa hay-adaha
bakaarka bagaashka ee waalo oflow widaayo aan walkala weelo waaysanaa werti nagadafadaya bagaash isku wareejisada baydhabana walfayla kuwaaye baryey hamara ambehe darnoo baran haye bagaasha hamaranka bahaase may bakhaarka walaalo oflow hormanbarneeda
haddana dhinaca kismaayo madaxweynaha ku-xigeenka maamulka jubbalandna axmed waa waliba markaasi maxamuud sayid aadan uso ku warbiyey kulan geeg a kudhihi magaalada kismaayo madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee maamulka jubbaland maxamuud sayid aadan ayaa kulan la qaaday madax ka socotay qaramada midoobey weliba saraakiil ku socotay ciidanka amason kulankaas la qaadayay saacado badan walina laiskula hadal qaaday ay ku mid ahayna amniga guud ee degmooyinka iyo deegaanaha gacantii ka hayaan ciidamada maamulka jubbaland sidoo kale kulanka waliba lanku hadalay sidii lanku wada shaqeey lahaayey ciidamada maamulka ciidamada maamulka jubbaland iyo ciidamada midooda africa ee amison kusugan deegaanadaasi markii kulanka hadhayd la dhamaaday kudib waliba warbaahintii la hadalay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee maamulka jubbaland maxamuud sayid aadan soona faahfaahin kubiyi kulanka waxyaabihii lanku hadalay
saad arkaysaan laba wafdi baa maanta inoo timid oo beesha caalamka ka socoto wafdigii hore wuxuu ka socday xafiiska ergeyga qaramada midoobe soomaaliya u qaabilsan la taliyo sare oo xagga ammaanka ayaa hogaaminayey emawel wafdigaas waxay noogu yimaadeen bal inay eegaan xaaladda ammaan ee jubbaland guud ahaan gaar ahaan magaalada kismaayo saad la socotaan mar walba waxay sameeyaan daymayn xagga ammaanka waxaan la yidhaha levelis kasta u sameeyaan magaalooyinka ama dowlad goboleedyada oo ay ku cabiraan dhinaca ammaanka marka wakiilka here ee un ku toogay jubbaland iyo dowladda jubbaland waxay isku qabteen ammaanka warbixinta uu ka diibo oo beesha caalamku siiyo kaas oo aan ku dhaliilnay oo inuusan xaqiil ku fadhinin ay jubbaland hor u sheegtay taa waxay sababtay in la bedelo wakiil cusub keenaan kadibna ay soo diraan wafdiga levelkana la taliyo sare ee xagga qaramada midoobey xagga ammaanka u joogo maawel inuu yimaado oo aan ka wada hadalno xaaladda ammaan iyo sida annaga aan u aragno ammaanka jubbaland sida laiskugu hadlayn kara deegaanada xurta ah khaasatan magaalada kismaayo oo xarun kumeelgaar inoo ah wafdiga xigay waa wafdi nagala shaqeeya arrimaha booliiska dhismaha booliiska ka kala socday asagana amsom hay-adda la yidhaahda david oo booliiska naga kaalmayso ayagana shirdheer baan galnay waan ka wada hadalnay booliiska lixda boqolahoo tababarka u xirmay iyo sida qalabayntiisii xagga gaadiidka iyo xafiisyada ay u dhammaystiri lahaayeen mishaarooyinkoodana ay nooga caawin lahaayeen qorshihii kale ee deegaanada sida gobolka gedo oo kaam laga furay cusub iyo deegaanada kale oo xurta oo dhan inay nala horumariyaan booliiska kale maadaama kan uu jabada hoose ka howlgelaya booliiskan booliiska kale ee gobolka gedo ka howlgeli lahaana in la tababaro oo kaamamkaas loogu tago
waxaa kaaga dhegeystayaal guud ahaan barnaamijkii kulanka warsan oo namadansiin kula soobtay idaacadda radio warsan siddeed siddeed dhibic laba megaartis anoo cabdiqaadir maxamed warcade iyo barnaamijka intasin kula daraysiyay cali aadan mursal cali rasiya dhiniga farsamada oo namadan barnaamijkii inqaabiyay intuuna barnaamijka kaanka walimada khiyaarta sharaftalaanu reedon kulma doon olabasiin ku tabaana sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
warsan iyo weersan isoo waxay warsan iyo weersan isoo waxay بالذاتية 100 فرد تينور شبه الديار